wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ku soo gabagabeeyey shirweynaha toddobaad ee garsoorka dalka kaasoo socday muddo laba maalmooda shirkan ayaa sanadkan diiradda lagu saaray casriyeynta hanaanka garsoorka dalka waxaana ka qayb galay ba'da garsoorka guddoonka maxkamadaha xubna ka tirsan dowladda iyo khubro ku xeeldheer arrimaha garsoorka hilaaliya ku-xigeenka guud ee qaranka jibriil jirda cabdi ayaa goobta ka akhriyay warmurtiyeed ka soo baxay shirweynaha toddobaad ee garsoorka dalka
labadii maalmood ee uu shirku socday waxaa la soo bandhigay kow buugga warbixinta garsoorka ee sanadka labada kun labaatan iyo afar oo koobsanaya dhammaan adeegyada cadaaladeed ee uu garsoorku bulshada u qabtay sanadkii tegay horumarka la gaadhay caqabadaha shaqe ee soo waajahay garsoorka dalka laba waxaa la soo bandhigay buugga qormooyinka shirka garsoorka oo ay ku jireen qoraallo ku saabsan kow waaqica garsoorka iyo casriyeynta laba kaalinta sharciyada ee casriyeynta garsoorka saddex kaalinta teknolojiyadda ee casriyeynta garsoorka afar kaalinta cadeymaha elektroniga ah ee casriyeynta garsoorka iyo tan ugu dambeysa oo ah qiimeynta qoondada miisaaniyadda iyo dadaalada casriyeynta garsoorka saddex waxaa lagu soo bandhigay dood doodo lagu lafaguray arrimaha ay taabteen dhammaan qormooyinka lagu soo bandhig lagu soo jeediyey shirka aragtiyaha la isdhaafsaday iyo xalalka caqabadaha qormooyinku soo bandhigayeen qodobada ka soo baxay shir sanadeedka garsoorka dalka gunaanadkii shir sanadeedka garsoorka soomaaliya ee ka socday labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa ka soo baxay arrimaha soo socda kow bogaadinta shaqada garsoorku shirku waxa uu bogaadinayaa shirku waxa uu bogaadiyey oo uu qiray in garsoorka soomaaliya uu sameeyey horumar dhinacyo badan sanadihii lasoo dhaafay loona baahan yahay in dadaaladaasi lasii laba jabaaro labo sare u qaadidda qoondada miisaaniyadda ee garsoorka in la xoojiyo garsoorka gaar ahaan qoondada miisaaniyadaha miisaaniyadda sanadlaha ah ee garsoorka si aan u helno garsoor casri ah oo ka jawaabi kara baahida cadaaladeed ee dalka saddex dhismo dhismaha xarumo garsoor in dhismayaashii horey u jiray ee garsoorka dib u dhis lagu sameeyo qaab casri ah iyo in la helo xarumo casri ah iyo in la helo xarumo cusub oo u qaabaysan si heerkeedu aada u sareeyo afar daryeelka howlwadeennada garsoorka in laga shaqeeyo daryeelka dadka ku howlan bixinta adeega cadaaladda si ay iyaguna u bixiyaan adeeg cadaaladeed oo deeqa dalka guud ahaan shan casriyeynta adeega cadaaladda ee garsoorka in garsoorka iyo guud ahaan jihooyinka shaqo wadaagta la ahba laga hirgeliyo adeegsiga teknolojiyadda si kor loogu qaado adeega cadaaladda maadaama casriyeynta garsoorku ay tahay xoojinta cadaaladda lix cutubka sagaalaad ee dastuurka ee garsoorka in si weyn looga shaqeeyo in cutubka ka hadlaya garsoorku uu noqdo mid u qaabaysan si heerkeedu sarreeyo oo casri ah iyada oo la hubinayo in dastuurku saldhigu noqdo garsoor casri ah oo dabooli kara baahida cadaaladda ee bulshada toddoba sharciyada kaabaya shaqada garsoorka in la casriyeeyo guud ahaan sharciyada dalka iyadoo mudnaanta la siinayo sharciyada kaabaya shaqada garsoorka taasoo isugu jirta casriyeynta sharciyadii hore iyaga oo la waafajinayo shareecadeenna islaamka iyo baahiyaha casriga halka kuwa ay baahida casriga keenaysana la meel mariyo si shuruucda dalka ay u noqdaan kuwa la jaan qaadi kara qiyamka bulshada iyo dunida casriga ah iyada oo ay muhiim tahay in sharciyadu fududeeyaan hanaanka gaarista cadaaladda kana hortagaan caqabadaha ay la kulmi karaan dadka doonaya adeega cadaaladda sideed dhammaystirka hay-adaha garsoorka in la xoojiyo in xoogga la saaro dhammaystirka hay-adaha garsoorka sida golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga ah ra-iisul xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ka go-an tahay sidii loo horumarin lahaa garsoorka dalka wixii idinka soo baxay oo hadda la akhriyay oo communikeyga ahaana inaan dhegaysano inaan ballan qaadno inaan wixii tabarac xukuumaddu ay qaadayso oo weliba si seriousa ay u qaadayso inaan caddeeyo inaan idin garab taagannahay oo haddaad tihiin bahda garsoorka idin garab taagannahay iyo inaan political will baa la sheegaaye inay nagu jirto tu weliba aada u weyn rajo weynna aan ka qabno in garsoorkan dalka uu hagaago anigoo rumaysan haddii aan cadaaladi jirin inaan dowladi jiri karin haddaan cadaalad la helin waxa waaye dowlad wa wa wuxuu waa si un waa loo dhisi karaa laakiin haddana waa wax dhib si dhib yar u dumaya waayo laakiin wuxuu hadduu cadaalad ku dhisan yahay waxa weeye ama muslim ha lahaado ama gaal ha lahaadee wuxuu rababa ha ahaadee wuxuu cadaalad ku dhisan yahay waxa waaye wuxuu haystaa cawaamil ulbaqaa iyo noocuu kusii jiri kara ayaa jirta laakiin hadduu mid habeenkii o dhan tahajuda uu waxaan ka dambeeyo oo uu samaystay laakiin cadaaladii aysan oolin cadda sagaalo tobnayn maayo waxaas wuu tegayaa micno uu ku fadhiyana ma laha marka cadaaladdu waa muhiim sidaas aan anagoo u aragna ayaan insha allah sidaas u garab taagannahay waxaan idinka fadhinaa idinkana duruuf kasta ku shaqeeya laakiin sumcaddii garsoorka iyo cadaaladda dalkan inaad soo celisaana laydinka rabaa dowladda soomaaliya ayaa wadada dadaalo lagu horumarinaya xirfadaha garsoorayaasha xeer ilaaliyaasha iyo sidii deegaanada dalka lagu gaarsiin lahaa hanaan garsoor oo cadaalada